halkani waa washington laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a ooad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban afriimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo ad nagala socotaan v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad bisha disembarna waa toddobiyo toban sanadka labada kun saddex iyo labaatanka haatana dhegaystayaal afrikada bare waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya aniguah ibraahim xasan daanduley qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ku saabsan faa'iidada barashada farsamada gacanta
waxaanan ka mid ahay ardaydii ku guulaysatay mobil ku guulaysatay ganacsiga lana maalgeliyey baana xirfadanna waan ku shaqaystaa oo qalinjabinta ka hor waan ku shaqaysanay iminkana insha alla mustaqbalka waxaan jeclaa inaan meel fiican ka gaadho oan ku shaqaysto
wasaaradda caafimaadka ee dalka ee falastiin aan iraade waxa ay sheegtay maanta in ugu yaraan shan falastiiniin ah lagu dilay weerar ay israa'iil ku qaaday togrom oo aad ku maqli doontaan warka hase yeeshee aan markan idin akhriyo wararkii dunida wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay maanta oo axada in ugu yaraan shan falastiiniyiin ah lagu dilay weerar israa'iil ay ku qaaday tukram ee daanta galbeed ee la haysto iyadoo labana ay toogteen ciidamada israa'iil falastiini kale ayaa isna maanta waxaa u dhintay dhaawaca kadib markii israa'iil ay weerartay magaalada jiniin dhowr maalmood ka hor sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka militariga israa'iil ayaa waxa uu sheegay in ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha falastiiniyiinta ah ee ka dagaalamaya daanta galbeed khamiistii israa'iil waxay xaqiijisay inay dishay in ka badan toban qof oo ay ugu yeertay argagixiso duulaan ka dhacay jiniin halkaasi oo ay sheegtay inay joogaan dhowr mintadiina markaba dagaal oo maraykanku uu leeyahay ayaa waxaa sabtidii shalay uu suuraday afar iyo toban diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha wadin ah oo looga shakisan yahay weerar in ay ku qaadeen badda cas sidoo kale ciidamada badda ee ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaarad kuwa aan duuliyaha wadin ah taasi oo bartilmaamkeedu uu ahaa maraakiibta ganacsi sida ay sheegeen militariga ingiriiska iyo maraykanka xoutiyiinta yemen ayaa weeraro isdabajoog ah waxa ay ku qaadeen maraakiibta maraysa badda cas oo ka mid a marinada ugu mashquulka badan caalamka waxaana diyaarado kuwa duuliyaha aan wadin ah iyo gantaalaba ay la beegsadeen israa'iil iyadoo dagaalka israa'iil iyo xamaas laga cabsi qabo in uu fido taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in markabka dagaalka ee u s s karne uu ku guulaystay howlgal uu ku burburiyey afar iyo tobanka diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn oo laga soo ganay meelo xoutiyiinta ay ka maamulaan dalkaasi yemen saddexdii lahaystayaal ee israa'iiliyiinta ahaa oo si qaldan ay u toogteen ciidamada israa'iil ee ku sugan marayka kaza ayaa lulayay calan cad iyaga oo shaarar la-aana ahaa markii la dilayey saraakiisha militariga ayaa waxay sheegeen in uu yahay khasaarihii ugu horreeyey ee israa'iil ay ku waxyeelanayso cid kasta oo la qafaashay dagaalka ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ayaa khudbad uu u jeediyey dalka oo dhan ku sheegay in dilkaasi uu qalbi jebiyey isaga iyo qaranka oo dhan laakiin waxa uu tilmaamay in uusan waxba ka bedelaynin ololaha militari ee israa'iil warkiina dhegeystayaal waa naga intaas haatana kusoo dhowaada barnaamijka hibadii hal abuurka iyo haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axad ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkanna waxaan ku soo qaadan doonaa faa'iidada ay u leedahay dhallinyarada barashada farsamada gacanta dhowaan waxaa magaalada boorama tababar farsamada gacanta ah ka qalinjabiyey dhallinyaro gaadhaysa konton arday oo iskugu jirtay wiilal iyo gabdho waxaanay barteen xirfadaha xidhista korontada dabka ee cadceedda laga dhaliyo iyo dayactirka telefoonada gacanta mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda sayfta jildaran ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa islamarkaasina ay fulinayeen xarunta farsamada ururka dhallinyarada ee soosta ugu horreyn ujeeddada barashada xirfadahaasi ee dhallinyarada laga leeyahay waxaa faahfaahiyey nuur cabdi nuur oo ka mid a howlwadeennada hay-adda sayf haddaan idinka siiyo sawir mashruucan ta guud ahaan safdajdan waxaan u qaabilsanahay qaybta life lahuriska iyo food security-ga shaqadayadu waxa weeyaan inta badan in aanu bulshada ka dhisno inay adkaysi u yeeshaan abaaraha dhallinyarada in shaqo loo abuuro iyo in la dhiirigeliyo isticmaalka tamarta la cusboonaysiiyo renewable energy tiota laga duulayo ayaa waxaanu samaynay in arday halkan fadhido oo lixiyo afartan toddobiyo afartana la diiwaangeliyo oo lagu tababaro xirfadahaasi xirfadaha lagu tababaray siduu soo sheegay guddoomiyihii soostayga horreeyey waa laba labadaa markii la doorayay waxaanu eegnay kuwa ugu suuqgeynta badan la xirfadaha oo labor market survey waxa dhaa baanu samaynay waxaan boorama maxaa ku habboon labadaa xirfadood baa noo soo baxay hablahana si gaara loogu dhiirigeliyay iyaguna sidoo kalena ka qayb qaataan cabdiqani cabdilaahi kaahiye wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ururka dhallinyarada ee sosta ee tababarka siinayay dhallinyaradan wuxuu u sheegay idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada maanta in dhallinyarada baratay ay faa'iido ka heleen barashada xirfadahan lagu tababaray aad baad umahadsan tahay haashim iyo idaacadda v o a anigoo cabdiqani cabdilaahi kaahiye madaxa xafiiska farsamada gacanta ee soosta ee dhallinyarta waxaa maanta qalinjabiyey laba gruub oo bartay xirfadda solarka iyo leydhka iyo sida loo sameeyo moobilada ama mobile rebarin iyo electronic waxay kan shan iyo labaatan arday oo bartay solarka iyo shan iyo labaatan arday oo bartay electroniga habliyo wiila haddaan u kala saaro xagga solarta waxaa ku jiray laba gabdhood iyo saddex iyo labaatan raga xagga electronigana waxay ahaayeen saddex iyo toban gabdhood iyo labiyo toban raga kadib waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan magaalada boorama qaar ka baxsan baa jiray sida saylac iyo boon oo markii dambena ay ku laabteen markii la siiyey xirfadii ay dhammaysteen shaqo carbintiina dhammaysteen maalgelin yar helay ay ku tartameen meelahoogii dib ugu laabtay kana bilaabay ganacsi yaryar waxaana nagala shaqaysay oo naga caawisay hay-adda safety children oo iskaashanayaan wasaaradda waxbarashada qaybta farsamada gacanta ilaa imtixaankii la qaadayay markaa heer nationalna loo siiyey shahaadooyinkoogii markay baaskareeyeen marka aad baan ugu mahadnaqayaa hay-adda iyo dowladda iyo annagoo markaa xaruntii oon aad u caawinno dhallinyarta magaalada boorama iyo meelo ka baxsan dhallinyarta maalgelinta heshay ee xirfadahana la baray tiradooda waa intee ee ka faa'iidaystay maalgelintaasi ay siisaday hay-adda sayf ee idinka caawinaysay mashruucan
dhallinyarta loo furay maalgelinta heshay waa toban gruub gruub markaan leeyahay waxaa laga yaabaa in hal gruub ama hal qof noqday inta kale waa labo iyo ilaa saddex lacagta lagu maalgeliyeyna tootalkeedu wuxuu ahaa lacag labiyo toban kun iyo xoogaa kadibna sidii ay u soo kala qorteen iyo sidii loo kala caawiyey qadarka ugu badan ee la siiyey lacag saddex kunoo dollar ku gaarhseed gruubkiiba saasay markaa ku kala heleen hadda tobankaa ganacsi way shaqeeyaan laba magaalada boorama ay ka baxsan yihiin oo aboon iyo saylac sideedda kale seexa ku yaaliin magaalada boorama waxaan rajaynayaa inay kor uga sii qaadaan shaqo abuurkii dhallinyarta oo in badan shaqalaani ka jirto aad baana markaa aad umahadsantihiin innagoo ku guda jirna barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan dhallinyarada baratay farsamada gacanta ee iskugu jiray wiilasha iyo gabdhaha ayaan qaarkood ka waraystay sida ay uga faa'iidaysteen xirfadaha gacanta ee ay barteen
awal asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa hodan bashiir maxamed waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jabisay waxaan bartay xirfadda mobile rebarinka waxaanan ka mid ahay ardaydii ku guulaysatay mobilku guulaysatay ganacsiga lana maalgeliyey baana xirfadanna waan ku shaqaystaa oo qalinjabinta ka hor waan ku shaqaysanay iminkana insha alla mustaqbalka waxaan jeclaa inaan meel fiican ka gaadho oon ku shaqaysto
muddo intee leeg baad baranaysay xirfadan dayaxtirka moobilada gacanta
waxaan hayaankayga xirfadaasi waxay soo socotay muddo sagaal bilooda bil intership oon usoo baxay suuqa oon la joogayay meheradaha suuqa ka mida iyo sideed bilood oon maxaahida ku dhex dhiganaya xarunta soosta
marka hore ma jireen gabdho aqoon u lahaa xirfadan dayaxtirka moobilada oo ku shaqaysan jiray oo aad hore u aragtay aad ma jireen saan filayo geyga soomaalidaba kamay dhicin gabadh moobeel samaysa laakiin alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale nagu guuleeyey inaan xirfadaa baranno maadaamaan hablanahay xirfadana awal lagu aqaanuun inan marka xirfadani waa gabadh barataa waa ferasti waa markii ugu horreysay
intee in leeg oo gabdhaa ayaad markaa ku baranayseen xirfadan dayactirka moobilada iyo samayntooda
alxamdulilaah hablo badan baa xirfadda markii hore soo galay itixaamaan kusoo kala baxnay ahayd adu faynali waxaan ku bilownay galaaska koob iyo toban gabdhood bay ahayd alxamdulilah ilahay wuxuu noo suurogeliyey koob iyo tobankeeda gabdhoodba inaan dhammaystirano xirfadaas
qaarkiin ka mida ayaa helay abaalmarin lacageed oo aad wax ku samaysanaysaan shaqa abuura sidee taasi idii anfacaysaa
wax kastoo shay kastoo adduunka la bilaabayo wuxuu u baahan yahay wax la yidhaahdo kos waanu ognahay inay adduunka lacag la-aani wax kala socon markaa intan yareena la siiyey walaahi wax badan bay naga kabtay waay meheradii baan kusii bilaabay meheradii baan kusii kiraystay agab waan haystay waa la isiiyey wixii iga dhinaana waan ku darsaday markaa saasay ii anfacday insha alla waxaan rajaynaya inaan ka midho dhaliyana
hadda markaa shaqadii waad bilowday meheradaadiina way kuu shaqaynaysaa dadkuna way kuu keensanayaan moobilada ka xumaaday waanaad u dayactiraysaa waanaad u samaynaysaa soo maha haa moobeelka waan u dayaactirayaa waanan u samaynayaa waanan bilaabay shaqadeedu way socotaa inkastoo bulshada ku adkaanayso ay weli caqabadna hortaalo ah ma jiraan hablo naga horeeya annaga waay qof kastaayba say ku aamintaa way adag tahay laakiin maadaama sanadba sanadka ka dambaysa horumar lasii gaarayo because of hadda ka hor waxaa laga aaminsanaa gabadha macalinimo barata inayna baran karinba hadday baratana ay yarayd laakiin iminka ahaan de normal wax caadiyood bulshadu la qabsatay marka insha alla waxaan rajaynayaa inay annagana nala qabsan doonaan alxamdulilah
gabdhaha saad oo kale ah ee aqoonta xirfadda aan baran ee guryaha iska fadhiya aqoon kalena leh maxaad kula telin lahayd ee fariinaya aad u dir lahayd eed halkan u marin lahayd
waxaan hablaha ila midkaa ama generationka dhallinyarta ila midkaa qaas ahaan hablaha waxaan halkan u marinayaa inay xirfadda bartaan xirfaddu waa important anu wax waan bartay oo meelo badan waan ka qalinjabiyey laakiin shahaadooyinkayga guriga iska yaalaan laakiin xirfaddan maanta alxamdulilah aan helay waan ku shaqaystaayo maanta waa aniga ku shaqaynaya alxamdulilah marka hablaha waxaan kula telin lahaa inay xirfadda badsadaan anna waxaan jecelahay toban xirfadood insha alla inaan mustaqbalka
aqoontaada hore ee tan ka horraysay xirfaddan iminka maanta aad baratay maxay ahayd
waxaan bartay caafimaad nersin weliba gaar ahaan nersintaan bartay laakiin wax shaqaa kuma hayo alxamdulilah lakiin xirfaddan waan ku shaqaystaa if qofli kasta oo joogo oo dhallinyarana waxaan ku dhiirigelinayaa ama ku boorinayaa inaynan jaamacad laga qalinjabiyo iyo b h d la qaato waa muhiim laakiin inaan keligeed wax lagu cunin laakiin nolosha waxa ku kaabaya mar kasta kula soconayay kaa hadhin ay xirfadda tahay xirfadduna waa shayga keliya nolosha kaabi kara maadaama oy maanta dalkeena ka jirto shaqala-aan aada u baahsan marka waxaan oranaya bal dhallinyarta inay ka faa'iidaystaan xirfadda maxaa xirfooyinka xirfad kasta ha noqoto waa inay xirfadaha ka faa'idaystaan maadaama dalka aada ugu yar tahay inta xirfad baratay oo dhammaantood ay qof kasta ayba ku haminay seebaa jaamacad uga baxdaa seebaa b h d ugu samaysaa waa sax inaad jaamacad ka baxdo b h d inaad qaadato master inaad qaadato digri inaad qaadato laakiin muhiimadda waxa weeyaan maxaa xirfada maxaa iskil leedahay ayaa muhiima markaad dalka afrika joogta iyo markaad dibadba joogtaba waa muhiim marka waxaan ku dhiirigelin dhiirigelinaya dhammaan maxayda bulshada iyo dhallinyarta inay xirfadda barsadaan ay ka faa'iidaystaan jaaniska sida imika annagoo kale xirfadda aan baranay waa free lacagna lagama qaadeen waa fililah alxamdulilahi baa jaaniskana la kulmiyey ardayda waxaan u rajaynayaa dadka kalena inay saa uga faa'iidaystaan dhallinyarta kalena
aqoontaadii hore ee kalkaaliyanimada caafimaadka ma halkaasaad kaga hadhi doontaa mise iyaga mise aqoontaa hore ee kalkaaliyanimada caafimaadkana waad ku shaqayn doontaa tan dayactirka iyo samaynta moobiladana waad ku shaqayn doontaa oo labada xirfadood waxay noqon doonaan laba xirfadood oo aad ku shaqayso horta labada xirfadoodeen bartayba waa laba xirfadood oo gaar ahaan aniga ii muhiima bikosof caafimaadku waa shayga keliya lagama maarmaanka xitaa haddaan ku shaqayn waayoon hosbitaal u shaqo tagi waayoon ka shaqayn waayaba ugu yaraan atleast waxaan badbaadinayaa bulshadii qoyskeydii baan badbaadinayaa marka xirfaddan insha allah waxaan jecelahay labada xirfadoodba inaan ku shaqaysan karo insha allah bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa shabcaan cumar axmed waxaan ahaa ardayda baratay solar systemka ama b v systemka ee ka baratay soosta organisation ay maalgelinaysay hay-adda safe the children runtii waxaan baranay xirfad aad u fiican oo wakhti badanna gelinay ilaa sanad ku dhow baan baranaynay wakhti badan baan gelinay cilmi badan baan ka faa'idaysanay insha allah waxaan rajaynaynaa inaannu shaqo fiicanna ku helo iminkanaan farsamada xoogaha ku shaqaynaa haddii tana waan ku shaqayn doonaa insha allah magacaygu waa cabdirashiid daahir cige waxaan bartay xirfadda solarka oo ay maalgelinaysay sef jildaran waxaan wadnay muddo sanada maantana way noo soo googooday si khayr leh labayo tobankii disembar ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qalinjabinta iyo sidaa khayr kale ee ilaahay noogu soo dhammeeyey xirfaddu waa wax horta aad u wanaagsan wax loo dhigana ma jirto nolosheenna caadiga ana waxyaabaha maadigii lama xidhiidhana waxa la xidhiidha waxyaabaha xirfadda dadku sida caadiga ah waxa ay odhanayaan kolkaad tidhaahdo farsamo gacneed baan bartay iskuulka halkeed kaga baxday iyo kuweydiinayaan ma dhexdaad kaga baxday koowaad maad dhigatay marka annaga oo wax barannay baan haddana xirfaddan kalena barannay alxamdulilah rabbilcaalamiin yaanan la moogaanin baan leeyahay waayo nolosha saxda ah ayay la xidhiidhaa marka waa fysigiskii ay ku dhigaynayeen dugsiyada sare oo loo bedelay qaab practical ah alxamdulilah rabbilcaalamiin aqoonta hore eed soo baratay xirfaddan ka horraysay maxay ahayd
horta waxaan soo bartay technical hore waan lahaa oo ah qaybta dawaarka waxa kaloo nahay macalin dhiga maadada fysigiska iyo maadada chemistriga iyo biologiga
marka xirfaddan hadda aad baratay aqoontaadii hore ee macalinimo iyo tii kale xirfadda dawaarka markaad ku biirsatay barashada soolarka maxaad si leedahay waad ku qabsan doontaa aqoontan xirfadda ee soolarka wallaahi waxaan is leehay kolley ku qadimays maadaama nin xirfado badan leh oo dhan walba u ridi karaa tahay marka waxaan leeyahay dadka aqoontani xirfaddu mid bay kaga duwantay tamaadiga waxay kaga duwantahy waxaa ka mid a haddii aanad maanta moobilkaagaas hadduu ka xumaad hagaajisanayd ood qof geysanayso kabto hadday kaa koodaana tolan karin shaygu hadduu gurigaaga aad ugu yeedhanayso maxaan ku dhahdaa qof laambadda kaa bedelo ood lacag siiso dee mishaar qaata markaa tahay kolley waxaan aaminsanahay bil walba laambadii xumaata iyo maxay xumeeyaaba inay saas kaaga baxayso laakiin markaa tahay qof farsamo leh dhaqaalana waad sayfgaranaysaa nafana waad badbaadinaysaa dee bulshadana waa wax loo baahan yahayo qofka bulshada aanan xirfad lahayn dib bay u dhacday xilliga wakhti xaadirkan ee casriga he la joogo aad iyo aad bay wanaagsan tahay bartay xirfadda solar systemka oy maalgelinayso hay-adda seefta jildaran ka bartay xarunteeda xarunta soosta boorama rajaynayana inuu ku shaqaysto iminkana ku shaqeeya oo ah ka mid ahna ardaydii maalgelinta heshay oo intayna qalinjabinba maalgelintii la siiyey meheradii furtay kuna shaqaysta intaa shaqada shaqa kasii badan kusoo qabtaan rajeynayna insha allah
maalgelinta kooxdiinnii baratay soolarka eed adigu ka mid tahay laydin siiyey maxaadse maalgelintaasi ay idin taraysaa
waxaana la siiyey annakoo laba qofa aniyo ina kan ag fadhiya maxay ahayd aanay maalgelintaasi waxayna taraysaa inaga caawinaysaa xirfadii aan baranay oon ku shaqaysano oon iminkana ku shaqaysano oon meheraday furnay noo socdaana
waa axmed cismaan daahir oo ka mid a ardayda xarunta soosta ka baratay gaar ahaan soolarka baratay oo maalgelinaysa hay-adda sefta jildaran waan ku faraxsanahay maanta inaan dhammeeyo xirfadaas oo aada u muhiima waxaana ka mid ahay ardayda maalgelinta lagu sameeyey oo maalgelinta qaadatay maalgelinta dhinacna ganacsi baan ka sameynaynaa dhinacna gacanteennaan ku shaqaysanaynaa oo xirfad aada wanaagsan waana ku faraxsanahay xirfaddaas inaan barto
aqoon hore oo waxbarasho oo aada lahayd ma jirtaa waxbarasho waan leehay oo waxaan bartay caafimaadka gaar ahaan neersin baan bartay laakiin tanaa ka wanaagsan oo technical ah mar waxaad deed gacanta ka qabanayso oo dhulkana ugu yaryahay deegaankeennana inta u badan jaamacadaha iyo waxbarashooyinka kale a deegaankeena ku badan laakiin xirfadana way ku yarta marka aad baan ugu faraxsan inaan barto jaaniskaana ka faa'iidaysto kuna shaqaysto
aqoontaadii hore ee caafimaadkeed baratay iyo aqoontan xirfadda ah ee barashada soolarka ma ku wada shaqayn kartaa bas leedahay haa waan ku wada shaqayn karaa laakiin tana aada u muhiimsan oo ila muuqata maadaama ay deegaanka ta kale waa mid iska caadiya oo dadku ay ku wada shaqaynayaan oo ay barteen oo deegaankeena ku badan waana ku wada shaqayn karaa tanaana aada usii muhiimsan oo aan ku faraxsanahay inaan barto intaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay faa'iidada ay u leedahay barashada farsamada gacantu dhallinyarada waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay waxaad nagala socotaan idaacaddeena doornimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga v o e washington ardada iyadu ka timaada dalka shiinaha ayaa noqotay kuwa ugu badan ee ajnebi ah ee dalkan maraykanka wax ku barta hase yeeshee tirada ardadaasi ayaa wax yar hoos u dhacday wariyaha v o e elizabeth lee ayaa waxa ay eegaysaa sababaha keenay hoos u dhacaasi iyo sida ardada shiinaha ay u arkaan inay wax ku bartaan maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayaa soo jeedinaya ardayda shiinaha marka ay yimaadaan maraykanka waxay ku arkaan waxyaabo badan oo ay la yaabaan sida uu sheegayo shawn zang waxaan halkan ugu iimiyey cunto badan oo aanan weligay ku arag shiinaha dadkuna way jecel yihiin shawn waxa uu ka mid yahay ku dhowaad saddex boqol oo kun oo arday oo u dhashay dalka shiinaha oo dhigta jaamacadaha maraykanka tiradaas ayaa inta badan hoos u dhacday sababtoo ah walaaca xagga amniga ah sida uu sheegayo swallow yang oo u dhashay dalka shiinaha oo maraykanka ku yimi arday ahaan wuxuuse haatan caawiyaa ardayda kale ee dibadda ka timaada sidii ay u geli lahaayeen jaamacadaha maraykanka waalidiinta ardaydu waxay aada uga walaacsan yihiin waxyaabaha xunxun ee laga sheego maraykanka midda koowaad waa toogashada ka dhacda goobaha waxbarashada midda labaadina waa badbaadada waddooyinka iyo boobka meelaha qaar ka dhaca ha ka reebin rabshadaha badan ee salka ku haya hubka caqabadda kale ee ardayda shiinaha soo food saartaa inay wax ku bartaan maraykanka waxaa ka mid ah iyadoo uu jiro walaaca ku saabsan xatooyada shiinaha ee la xidhiidha lahaanshaha curinta gaar ahaaneed iyo farsamooyinka casriga ah maraykanka ayaa sii wada in uu raaco siyaasad lasoo saaray xilligii madaxweyne trump taas oo ka mamnuucaysa ardayda ka soo baxda qaar ka mid a jaamacadaha shiinaha ee xidhiidh kala leh dhinaca ciidamadu in ay wax ka bartaan gudaha maraykanka arrinta fiisaha ayaa dhib weyn ku ahayd imaanshaha ardayda gaar ahaan ardayda leh aqoonta dhinaca sayniska ah ama aqoon durugsan oo dhinaca farsamada casriga ah iyaga oo doonaya in ay maraykanka u yimaadaan master ama b h d balse maraykanka ayaa aamina in meelaha ay ka midka yihiin farsamada casriga ahi in ay yihiin goobo xasaasi ah oo ay tahay in laga ilaaliyo in dalalka kale ay soo farageliyaan ardayda shiinaha oo uu ka mid yahay shawn ayaa v o a u sheegay in aanay wax dhib ah kala kulmin helitaanka dalkugalka maraykanka haddii aad baranayso maadooyin xasaasi ah oo ay ku jiraan fisics ama meelo kale oo la mid ah haa runtii caqabad ayaa jiraysa laakiin anigu waxaan ahay qof caadiya oo baranaya dhaqaalaha qaar ka mid ah ardayda ayaa werwer ka muujiya waxyaabaha ay ku hadlaan gudaha maraykanka sababtoo ah qaar ka mida ururada ardayda ayaa xidhiidh dhowlo leh qunsuliyadaha shiinaha sida uu sheegayo brofesor berry ling oo wax ka dhiga jaamacadda california The students come in feeling that they are being monitored.
ardayda waxay yimaadaan maraykanka iyaga oo dareemaya in lala socdo dhaqdhaqaaqooda xataa marka ay jaamacadaha joogaan mar kasta oo lasoo qaado arrin xasaasi ah ardayda shiinuhu waa ka aamusaan brofeor liin ayaa sheegaya in ardayda qaar ay iskood isu faafreebaan sababto ah waxay ka baqayaan in dowladda shiinuhu ay ka aargudato The students shut up not because they think other Chinese students in the class.
ardaydu uma aamusaan oo keliya in ay u malaynayaan in ardayda ay fasalka la joogaan ay basaasan yihiin hase ahaatee waxay ka baqaan in ardayda kale ay warkooda gudbiyaan weli ardayda ka soo jeeda shiinuhu waxay calanka u sidaan ardayda ajnabiga ah ee wax ka barata maraykanka yang ayaa talladan u haya waalidiinta shiinaha if we want to get the best education and uh, career opportunity, US is the number one.
haddii aan rabno in aan helno waxbarashada ugu wanaagsan iyo fursadaha shaqo maraykanka ayaa weli kaalinta koowaad ku jira shang zang wuxuu sii wadi doonaa waxbarashadiisa maraykanka si uu u helo shahaadada masters degree ee falanqaynta ganacsiga
warbixinta elizabeth lee waxaa soo jeedinayay ismaaciil xuseen farjar halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana dhankii heesaha ku soo dhowaada heesta gabdhuhu iyo axmed cali cigaal oo ku qaadaya
garta ruux yaqaano gardaraada kaa jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtaan fadhiistaba bilgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtaan fadhiistaba bilgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu dir garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento heestaasi gabdhuhu qaaday axmed caligaal wuxuu ugu dambeysay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada ee maanta intaan dhegeystayaal markaa ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye burabaaska hoos iyo igadaa gilgilashada burxankayga baxaya wiil garabka jaban iyo welihii maruudiga shimbirkii ku guulaha gedudiyaadi